maxamed daqiiqadii hore waxaa lagu heshiiyey eber iyo eber dee qaybtii dambe afartii shantii daqiiqa wixii lagu darana maxaa lagu heshiiyey
iska gool iyo gool Mhm. laakiin chelsea bay u darantay xaaladaas inkastoo sagaashanka daqiiqa saddex daqiiqa ay ka luntay Mhm.
lagu kordhiyay haddana waa la isku mari waaye oo hadda hal iyo halaa lagu kala tegay stamford bridge gool faa'iido leh ayay ka qaateen barcelona Mhm.
marka waan eegi doonaa chelsea iyana waxa ay samayso marka ay tagto camno waaya dhegeystayaashuna dee ha naga raali noqdaa cilad yar ayaana qabsatay oo ciyaartii markii ay mareysay daqiiqadii eh, siddeetan iyo sagaalaad ayaa cilad yarna soo wajahday sida inkastoo dhegeystayaasheena farsamayaqaanadana markii Ee, dambe ay xaliyeen aad iyo aad Mm, marka kooxda kubadda cagta ee bayr munich-na shan gool ayay kaga adkaatay kooxda tarkiga ee basiktas waay marka waxaan gudagali doonaa markaan falanqeyn yar oo kooban een, eh, intaan daqiiqadaha inoo dhiman oo oo labaatanka daqiiqa ah si ayaan wanaagsan falanqeyn g- ta geli doonaa ilaa kowda aan ka gaarayno Eh, marka dhegeystayaashu eh, iyana wayna soo wici karaan si ay u qiyaasaan bal ciyaarta adag ee caawa dhacday ee chelsea iyo barcelona dhex martay tii dee basiktas iyo bayer dhex martay taa waaba lagu kala tegay laakiin de misi riyadiisi caawuu rumeeyey horta
waxa u rumeeya ayaa la odhan karaa andres nyesta gool oo isagu soo shaqaysta ma ahayn nin aragti leh ayaa la eegtay Mhm.
oo meel wanaagsan kubadda u dhigoo yidhi messi maxaad sugaysaa lugteeda bidixda meeye ku dhufo sidaas ayay kubadda shabaq u tagtay aade marka waa loo falaashay si wanaagsan waayahay Eh, dhegeystayaashu marka ay soo geli karaan qadaka telefoonada si een, aragtidooda ay u dhiibtaan sidoo kale waxaan een, telefoonka aan soo gelin doonaa een, qaar ka mid ah taageerayaasha een, labada kooxood ee caawa dheelayay ee gool iyo gool ku kala tegay haddaba taageerayaasha chelsea maxay aaminsan yihiin taageerayaasha barcelonase maxay aaminsan yihiin sagaashankii daqiiqay daqiiqadii dheeriga ahaa ee ee lagu daray Een, marka maxamed ayaan isna leeyahay maxamedow bal waxa meesha ka dhacay aad baad u tabinaysa kolay tabiyaha adaa ahaa maxaad ku qiyaastay kulanka caawa
Ah, banooni qorxoon mise fursado la lumiyey haddii banooni qorxoon aynu ka eegno barcelona ah, kubad hanaankeedu uu fiican yahay ayay ciyaartay inkastoo eh, garbaheeda iyo weerarkeedaba u liitay xaqada marka laga hadlo hase yeeshee qadka dhexey daafaca koox si fiican uga ciyaartay ayay ahayd Eh, chelsea markaan ka hadlaya chelsea qaabkuu macallinka garoonka ku yimid sina wuu ugu faa'iiday sina muusan ugu faa'iidin Eh, ma ahayn eh, gool markii uu helay inuu isdhiibo inuu sii ciyaaro golal kala dhaliyo fursado kala raadiya ay ahayd hase yeeshee wuxuu isku dhiibay goolka markaa u xariiqnaa taana waxay keentay in labada dhinac wakhtigii loogu talagalay kulankooda uu ku dhammaado gool iyo gool Eh, labada kooxood marka mustawa ahaan la eego xagga horyaallada horaan u sheegnay niyad wanaagsan ayay haystaa barcelona marka la ega qaabkay u ciyaartay inkastoo chelsea xagaagii hore ay horyaalka ingiriiska ku guulaystay haddana inay difaacata aad bay ugu dhib badnaatay oo manchester city ayaa farqi dhibco aada u sarreeya eh, ku horkacaysa horyaalkaasi marka eh, labada dhinacna ah, si wanaagsan ayay u ciyaareen waxaana la qiimeyn doonaa chelsea oo gurigeeda joogta kamay faa'iidaysanin barcelona markay gurigeeda tagtay inay ka faa'idi doonto taageerayaasheeda iyo in kale ayaan markaasi eegi doonaa markana telefoonka ayaan eegaynaa maxamed macalin xasan waytka ayaa qadka ku jira maxamed sagaashan daqiiqa ayaa dhammaatay gool iyo gool inkastoo aysan kuu qunnayn adigu dhankaaga haddana si guud markaad wax u eegto maxaa kuu baxay
Ee, maxamed aada umahadsan tahay Ee, dhammaan baadan redio muqdisho waa salaamaya mar kale runtii kulanka wuxuu kulan aada u xiiso badan Ee, ciyaartana labada dhinac waxay soo galeen ciyaar aada u wanaagsan Ee, natiijadan hal iyo halka ee, waxay faa'iido u tahay kooxda kubadda cagta barcelona waayo ee, haddii garoonkan ee, barca looga badi lahaa waxay su- markaa dhibaato ku ahaa lahayd inay garoonkeeda ee, camp nou ku difaacato laakiin hadda waxay haysataa fursad ah ee, maadaama ciyaartii hal iyo hal gool awey ay soo dhaliyeen in halkaas ay ku xisaabtami karaan Ee, marka waa ciyaar aada u wanaagsan Ee, dabcanna messi markaa dib u laabano waxaa ognahay ee, marxaladihii koowaad ee champion leaga ama gru- guruubyada koowaad ee, waxay isku ahaayeen kooxda kubadda cagta juventus iyo barcelona gigi buffon wuxuu ahaa goolayaha keliya aan ka dhalinin Ee, lionel messi waan ogtahay ee, in uu awey ee, sidoo kale ugu dhaleeyey kulankii ay wada ciyaarayeen barcelona si taan lamid ah kulankan caawana messi wuxuu ahaa xidig keliya aan ba chelsea shabaqeeda taabanayn caawana waa uu taabtay uu u dareensiiyey marka taasoo muujinaysa waydka faa'iidada ugu weyn oo kulanka ka hesheen waxay ahayd gol la-aantii messi ka haystay chelsea inay caawa meel ku ekaato aad iyo aad aad iyo aad faa'iidada koowaad waa taa iyo tan labaad goolka aweyga ah waayahay oo kugu soo laabanaya waydka waxaa isna telefoonka ku jira axmed cali kaahiye oo dhinaca chelsea ah axmed sidee u ciyaarteen caawa makay kubad qurxooneedin dhanka barcelona marka la eego
waayahay maxamed ciyaarta soo dhammaatay chelsea barcelona u dhexaysay dabcan waxay ahayd horta ciyaar aada u qiimo badan oo runtii aan lagu caajisaynin sidii ugu rux badnayd qaybt hore ciyaarta waxaa lagu kala baxay eber iyo eber oo waxaad la socotay waxaan taargada iyadoo aysan barcelona samaynin jalsina hal aan taargad ama laba mar oo william darta garaacay iyo ay jirtay natiijadu ay sidaas ugu kala tegay goolka mid lasoo laabtana dabcan jalsiga ay ku furtay william goolku dhaliyey ciyaarta gool gool ku dhamaatay waxaan dhihi karnaa fursad weyn ayay haysataa barcelona haddana jalsi laftirkeedu kama marna ciyaartan waxaan dhihi karaa caawa waa fifty fifty marka la taro camino markaa arkaysay ciyaarta difaaca adag ee jalsi ay la ciyaaraysay barcelona barcelona maaragtay ay aysan wax fursad halka fursad ee ay samaysay waa bis ay gool ku dhalisay barcelona waxaadna dareemi kartaa siday ugu adkayd inay kubadda maaragtay la gasho diinta ganaaxa ee jalsiga marka loo eego difaaca marka la eego ciyaarta axmed ose lama odhan karo chelsea in goolka barbaraha laga dhaliyo ciyaartooydeeda ayaa sabab u ahaa oo gool iyagu ay keensadeen ayuu ahaa waa dabcan waa kuu soo wadaa meel qalad ah oo diyada ganaaxa dhexdeeda ayay kubad isugu baaseen taasina waxaa la dhihi karaa waa qalab difaacyadu ay lahaayeen laakiin anyway waa dhacday ciyaartani laba arriba waa ka baran karnaa ma aha markii koobaad horta oo chelsea iyo barcelona ay bareejo ku gelayaan guriga stafford bridge camel isla aadayo natiijooyinkii hore aan uga baranay aan ka baran doonaa dabcan barcelona golaway waa ku dhalisay dhowr jeer garoonkan stafford gate laakiin waxaa isweydiinta midan waxay tahay chelsea ma laga celin doonaa shabaqa camino oo barcelona ma ilaashan doonta shabqeyga taasaa isweydiinta mudan marka aan dhigi karna ciyaarta waa fifty fifty goal away waxaad ku xisaabtami kartaa markaad shabqaad ilaashato marka waxaan dhigi kara waa ciyaar furan weli oo aan ilaa hadda maaragtay aan ciduna aysan dhihi karin in laakiin laakiin axmed sida hadda ay wax u dhaceen soo lama odhan karo barcelona ayaa faa'iido fiican intaan la isla gaarin camno waa sidaas baad u sheegtay barcelona fursad waxay u haysataa goolka aweyga ah laakiin ilaa intee muhiimaddan ka hadlayna waxay tahay ciyaartu waa furan tahay maxamed weli ma ahan ciyaar sida b s d iyo real oo kale lagu kala tegey ama ku dhamaatay saddex gool iyo gool ma ahan waa ciyaar ku dhamaatay gool iyo gool awey gool waxaa lagu xisaabinayaa markaad shabaqa ilaashato xagga marka la tago markaasa imaanaya in la ilaaliyo in in lagu qiimeeyo ciyaarta waxaan dhigi karnaa ciyaar aad u furan oo waxay ahayd oo maaragtay labada kooxood ciyaar wanaagsan ay wada ciyaareen inkastoo kubadxiisashada laga badnaayo kooxda jalsiya haddana waxay iyana aada ugu wanaagsaneed dhanka difaaca oo waxaad dareemi kartaa in qaladka ay gool ku lahayd marka laga soo tago ay aada isugu xirnaayeen difaacyada iyo qadka dhexe iyo weerarku wacdara william iyo ciyaarta wahazaad ay ka sameynayeen haddana meesha dib ugu laabto maxamedow macalin conte waxaad ciyaartooy taageerayaasha qaar waxay leeyihiin haddii ciyaartaasi william iyo hazaad uu labada garab saari lahaa oo william uu ka dhaafi lahaa baalka hazaad uu ka dhaafi lahaa noobaha uu geeyey hazaad shaqo badan ayuu kasoo qaban lahaa ciyaarta garabka hasaad hasaad hasaad marka ciyaarta la eego badi garabka ayuu joogay oo bedro ayay isu bedeleen qaybta weerarka soo lama odhan karo sidaad hadda wax u sheegaysid un bay wax u jireen oo weliyan iyo hasaad labada garab ayay joogeen waxaa xaqiiqa qofka hazaad wuxuu taagnaa noobaha kubadda qaybteeda dhexuu iska taagnaa fursado badan uu samayn lahaa ma uusan samayn karin isagoo sugayey kubadaha ka imaanaya ciyaartooyda gadaal laga soo dhisayo halkaas waxa uu ku lumiyey fursado badan uu samayn lahaa hazard ayaa uga khasaaray macalin conte waxay u wanaagsan inuu muraafka ciyaarta kusoo bilowdo hazard iyo weliyan uu garbaha ka ciyaaro waxaan aaminsanahay ciyaartaas inay mar hore ugu kala bixi lahaa oo natiijadeeda dareemi karta inay maarata dhinac u dhici lahayd anyway ciyaartu way dhacday muhiimaddu waxay tahay waxaa la sugi doonaa camno iyo sida barcelona ay shafaqeeda iyo maaragtay wax uga samaysa halkaas inkastoo aan ognahay in ay aada maaragtay gurigeeda marka la joogay barcelona ugu maaragtay firfircoon tahay dhanka ciyaarta haddana chelsea iyo barcelona ma aha markii hore markii ugu horeysa arkayaan caawar ka horta neviya jabay oo inuusan gool ka dhalin chelsea laakiin waxaa weli jebin ku dhawaad sagaal kulan oo barcelona weli aysan ugu badin staffon bridge waa idartigeeda waa rikoor fiican oo ay ka haysato kooxda london kooxda ka dhisan catalaniga
waata waa mahadsantahay axmed cali kaaye saaxiibaan ku mahad celinayaa whiteka ayaa su-aasha ugu dambeysa ee weydiinaya whiteka markaad eegto andres inyesta waayahay whitekana waa tegiyey dib baan ugu laaban doonaa qeybta saaxiibada warbaahinta qaranka ka tirsan ee iyagu nala gorfeenayay arrinta la xiriirta ciyaaraha champions league caawa socda waayahay maxamed aada u mahadsan tahay markii la yidhaahdo chelsea iyo barcelona kulan adag ayaa caawa aada u dhex maray waxaad moodaa in ciyaaryahanada chelsea markii la yidhaahdo bedro iyo william iyo hasaad inay aada isugu bedelayeen markii la yidhaahdo dhinaca weerarka siiba ninka la yidhaahdo bedro sababaha loo waayey inay ka mid ahayd inuu dee weerarka aaday oo william iyo hasaad loo arkayey marka hadda qadka telefoonka waxaa ku jira maxamed abuukar maada oo falanqeeyo isboorti ah oo ciyaaraha caalamka aada ula socda isaguba ciyaartooy ayuu ahaa siiba haddaan si uu yidhaahdo muddooyinkii dambe mase ma fashilaya kooxda waad ku taageersanaa maxamed soo dhawo habeen wanaagsan saaxiib
habeen wanaagsan waa mahadsantihiin saaxiibayaal waana ku dhowahay barnaamijka caawiyaan kugu sheegnaa taageeranimo markii la yidhahdo horta maxamedo waa iska caddahay taas marka labada koox caawa dheelaya loo fiiriyo waa barcelona aan ahaa micnaha waa wax iska cad taas wax la qariimaha shiina
barcelona aada u taageeraysa caawo aadaan u taageeray weliba si fiican aye maxamed oo kulanka caawa dhacay sagaashan daqiiqay daqiiqada dheeryaha lagu daray maxaad ku qiimaysay labada qaybood adoo kala qaadaya
runtii horta inta badan waxaa la filaya ayaa dhacay oo ah kulan adag maadaama labada koox aysan ahayn laba koox oo isku cusub shiina laakiin marka la fiiriyo qaabka ciyaarta ay u dhacday ciyaar wanaag ayaa lagu tilmaami karaa oo ay labada koox muujiyeen walow farsamo ahaan labada koox ay aada u kala gedisnaayeen kooxna ay difaac kusoo gashay kooxna ay weerar ahayd laakiin waxaan dhigi karaa chelsea macalin county kubad aada caqli ugu salaysan ayuu dheelayay oo runtii walow difaac uu ku jiray haddana ma ahayn difaaciisa mid qadka dhexe aan dhaafayn oo wuxuu sameynaya kubadaha sida deg dega ah lagu gaaro goolka kale ayuu sameynaya taasoo runtii qalqal badan samaysay oo ilaa iyo laba jeer birta ku dhacday midna uu dhashay william fursadaha uu sameeyey marka macalin county wuxuu ahaa runtii macalin khibradiisa ee meesha ka dhex muuqatay chelsea laakiin inay difaac gashanayso markay barcelona u baxayso wax cusub maaha oo waa waa maaragtay wax mar walba ay ku talagalaan taageerayaasha kooxda chelsea waayo kubad qaybsi rasmi ah lama geli karaan barcelona oo oo ku caanbaxday haysashada kubadaha taasi hadday dhacdana waa waa mid keeni lahayd in isbedel ciyaarta caawa dhacday ka duwan ee meesha timaado waaya caawa markii la yidhahdo dhinaca barcelona chelsea waa u imaan doonaaye shaxda ay kusoo gashay iyo qaabkay u dheelaysay maxaa ka qaldanaa isleedahay
runtii barcelona xagga dhamaystirka ayaa aada maaragtay uga liidatay waana wax la filo kara waayo markii afarta dambe aysan kasoo dhaqaaqayn dhanka goolka waad dareemi kartaa waxa laga filan karo ninka numberka sagaalaad wato inuu halkaasi ka sameeyo inay tahay wax aada u yar walow uu dadaal fiican sameeyey oo target kubadaha uu sameeyey ilaa laba saddex ay yihiin laakiin koox difaac dheelaysa markii la fiiriyo dhamaystirka laga filan karo dhinaca kale aad ayay u adag tahay shiina
maada markaad eegto dhinaca chelsea soo lama odhan karo macna antonio conte xilli hore ayay lahayd inkastoo ay gool heleen qaybta labaada ciyaarta oo ay ka faa'iidaysteen darbooyinka uu samaynayo weliyan haddana in ciyaartooy dhinaca weerarka ku soo bedelo sida mar dambaba uu sameeyo oo bedro iyo uu isku dhaafiyo xidiga isku waddanka yihiin emrata
maya maya aniga ma qabo macalin antoni county intuusan leen abka soo bandhigin ayaa aniga saadaasheeda waxaan yidhi hadduu oo ku soo galo weerarka bedro fabricas iyo ninka la yidhaahdo hazard ciyaartaas barcelona inay tahay mid halis ku noqon karto waayo saddexdaba waxay ku kala fiican yihiin williamba midba meel ayuu ku fiican fabricas markaan soo qaadano kubad haystada abuurka fursadaha dhaadheer ayuu aada ugu fiicnaa hasad kubadaha oo marka lugtii soo gala sana oo la abuurayo walow ay yareed garabka ciyaarkiisa aada u yareed williamna waa aragteen nin wuxuu ahaaba oo fursadaha ugu badan sameynaya bedr bedren wuxuu ku caan ahaa raacashada marka haddii bedre inta booska laga bixiyo ugu yaraan la keeni lahaa ninka la yidhaaho muraatani waxaan isdhihi lahaa jelsi waa loo yaabi lahaa waayo raacashadii bedre ayaa meesha ka bixi lahayd laakiin farsamada ama lenapka uu kusoo galay aad ayuu ugu fiicnaa waana runtii waxay ahayd len lenap ka muuqatayba awoodda chelsea siday maaragtay guul u gaari karta ciyaarta waay maxamed marka ugu dambeyntii chelsea markii goolka ay la timid iyo kubadaheeda qaabku u socday ma kuula muuqatay koox difaacan karta maadaama barcelonana aad tahay iyadoo dhibkaas aysan ay lahayn wax dhiba aysan lahayn haddana maquulada chelsea qaabkay kubadaha isugu dhidhiibaysa markii dambe difaaca ay gashay mid difaacan kartay goolka ay dhalisay
runtii siinow waxay ahayd horta aniga saadaasha markii laga hadlo oo taageerni meel iska dhigo waxaan qiyaastay ugu yaraan ciyaartan goolkaasi eberkaas inay ku dhammaan karto waayo difaaca aad ayuu u adkaa kooxda chelsea laakiin iyagoo oo yacni isdhahayay haddaad kubadaha mar walba tuurtaan waxaa idinkaga imaan kara kubado idinku soo ragaal celi weerarka darteed kubadaha ciyaara ayaa taasi qalad ay ku dhameeyeen waayo kooxda aada caan uguma aha gudhiidhiifka gadaal dhowr mar xataa oo ay gadaal goolahayaa u celiyeen waa gola inuu kubadda dibadda u saaro iyo inuu qalqalgala ayay noqonaysay marka taas ayaan rajo ka qaba uun inay barbaro keeni karto wayna keenta runtii laakiin arrintaasi jelsea waxay ku noqon kartaa culays aada u weyn gool aweygaas laga dheliyey sababto waxay tahay barcelona fursadihii ayay usii dheeraysay oo barbaro oo eber iyo eber ah way kusoo bixi kartaa guulna way kusoo bixi kartaa jelsea oo gurigeedii sidaan difaac ugu gashay markay kaamno oo ilaa sagaashan kun in ka badan ay joogaan halkaas ay tagaan waa la garan karaa culayskaa soo kori karaa mana dhihi karo hadda jelsea waxay noqon kartaa weerarka dhiirinaanta inta ku haysatay xagga ku haysan kartaa mis dhihi karo culayska ay saaraysa barcelona darteed laakiin gooli eberka hadday ku dhammaa laheyd waxay u ahaan lahayd fursad aada u fiican oo hadda ka horba markii sidan oo kale ee barcelona ay reebaysay hal eber intaa halkan ku dhammaatay xaggana ay ka xiratay ee sidaas barcelona ku reebtay walow gool mar dambe uu dhaliyay ninka la yidhaaha torres way aada u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed abuukar maada falanqeeya dhanka sboortiga oo caawid dhinaca falanqaynta nagala qaybgelayay waxaan kaloo u mahad celinayaa axmed cali kaahiye iyo maxamed macalin xasan weydka oo iyana dhinaca falanqaynta nagala qayb galay tebinta ciyaarta barcelona iyo real madrid barcelona iyo weliba chelsea dhex maraysana maxamed shuuriye nuur ayuu ahaa anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa kala qaybgelayay dhegaystayaasheenna aadka u qiimaha badan ee teleefoonada soo gelayey iyana aad baan ugu mahad celinaynaa iyo kuwa hadda teleefoonada ku jira wakhtigan aan idinla hadlayno sidoo kale waxaa mahad ballaaran aan u jeedinayaa farsamo yaqaankeenna caawa maxamed cabdiqalaf dhammaanteena isku duuban waxaa idin leenahay intaas ayaan kusoo idleynaynaa tebinteennii caawa sidoo kale waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa jadwalkeennii idaacadeed halkan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya